bismi illaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan akhyaartana dhegeysataay halkani waa raadiyaha siinbe ee muqdisho kusoo dhowaada qodobada wararka saaka aan idiinana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jubbaland ayaa laba sano kadib oo uu madaxweyne ka yahay maamulkaasi magacaabay golihiisa wasiirada cusub qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa weli ka maqan muqdisho xilli lagu wado inuu maanta furmo shirka madasha wadatashiga qaran xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inuusan waxba iska bedelin qorshaha shirkii uu iclaamiyerida wasaar rooble ciidamada xooga dalka ayaa dib uga gurtay deegaano ay shalay kala wareegeen dagaalyahanada al-shabaab shacabka ku dhaqan waa shacabka ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxa ay qaati ka taagan yihiin kooxo burcad ah oo xiliyadii habeenkii dhaca ka geysta degmooyinka gobolka siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey shirka lagu wado inuu ka furmo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kooxda macawisley ayaa ku goodisay inay awood kusoo furo doonaan haddii uusan maamulka hirshabeelle maxaabiis kaga xihan magaalada johor u rideenin dhaqdhaqaaqi ciidan ayaa saakay ka soconayo deegaano ku teedsan magaalada johor ee caasimadda hirshabeelle axmed madoobe ayaa ka hadlay arrinta gobolka gado ka hor shirka maanta ka furmaya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka dhaqdhaqaaqi ciidan ayaa la sheegayaa inay ka soconayaan magaalada johor iyo deegaano kale burcad dhanka internetka ah ayaa dhac u geystay ganacsato soomaaliyeed mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay khiyaartana dhegeysatahay saaka waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay labaatanka bisha shanaad mey sanadka labaatan kun iyo labaatan anigoo cabduqaadir cismaan ah ayaa saaka idii waramaya warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa laba sano kadib oo uu madaxweyne ka yahay maamulkaasi waxa uu xalay magacaabay golihiisa wasiirada cusub anas maxamed sooman ah noo faahfaahiyo madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa muddo sanadooyin kadib waxa uu xalay ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub ujeedada magacaabista wasiirada marka uu arkay dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cutubkiisa afraad qodobka waa toddobiilabaatanaad farqigii saddexaad ee ku aadan awoodda madaxweynaha ee magacaabista xubnaha guddiga fulinta maamulka jubbaland markuu garwaaqsaday inay laga maarmaan tahay in la helo xukuumad tayo leh taasi oo u baahan tahay adeega bulshada in loogu waxqabto markuu leeyahay ama warkuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka waa jubbaland markuu la tashiya badan la sameeyay bulshada iyo waxgaradka jubbaland waxa uu xalay ku dhawaaqay madaxweynaha maamulka jubbaland golihiisa wasiirada cusub waxaana madaxweynaha maamulka jubbaland uu magacaabay golahan wasiirada maxamed yuusuf cumar ayuu u magacaabay wasiirka cadaalada awqaafta iyo diinta arrimaha diinta jenaraal maxamed warsame darwiish wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta doctor mursal maxamed khaliif wasaaradda qorsheynta xildhibaanka caalamiga xildhibaan xuseen xirsi axmed wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha jenaraal yuusuf xuseen cusmaan wasaaradda amniga gudaha cabdinaasir seeraar wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare maxamed ibraahim oogle wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada axmed hareeri barake oo loo yaqaano zubeer wasaaradda tamarta iyo biyaha injineer ismaaciil maxamed garas wasaaradda howlaha guud ee guryeenta iyo dibheshiisiinta xildhibaan geela maxamuud aadan wasaaradda beeraha iyo waraabka doctor cabdiraafic maxamed cali wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda cabdulaahi daahir shiiri waxa uu ku magacaabasna wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka axmed cabdirasaaq maxamed wasaaradda batroolka iyo macdanta maxamed nuur cabdinuur wasaaradda xanaanada iyo xoolaha cabdirashiid maxamed ducaale wasaaradda isgaarsiinta boostada iyo weliba teknolojiyada cabdiwahaab axmed ismaaciil wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha saleebaan maxamed maxamuud wasaaradda warfaafinta iyo hormateriyanka dadweynaha aweys maxamed xuseen wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha marwo cadar cabdulaahi cismaal wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maxamed axmed cali ayuu isna u magacaabay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha cabdiraxmaan cali axmed wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xildhibaan cabaas cali ibraahim wasaaradda kalluumeysiga weliba kheyraadka badda ciidii salebaan xaashi wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska ayuu magacaabay waxauna madaxweynaha jubbaland intaasi u magacaabay wasiirada yeelanayso maamulka jubbaland kaasoo ahaa ilaa iyo saddex iyo labaatan wasiir
kow maxamed yuusuf cumar wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta namber labo mudane jenaraal maxamed warsame darwiish wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta namber saddex mudane doctor mursal maxamed khaliif wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah namber afar mudane genaraal namber afar xildhibaan xuseen xirsi axmed wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha namber shan genaraal yuusuf xuseen cusmaan wasiirka wasaaradda amniga namber lix mudane cabdinaasir seeraar maax wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare namber toddobo maxamed ibraahim ogle wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada namber sideed axmed xuseen baraki subeer wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha namber sagaal injineer ismaaciil axmed garas wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo dib u dhiska namber toban
madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa isna waxa uu magacaabay laba iyo labaatan wasiiro ku-xigeen kuwaasoo u kala magacaabay wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta cabdinuur ibraahim xuseen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta cali cadleys xasan maxamed cismaan jaamac ayuu wasaaradda qorsheynta u magacaabay cismaan xasan axmed ayuuna u magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha mukhtaar kaamil koley wasaaradda waxbarashada idaha iyo tacliinta cabaas samax cabdulaahi mayow wasaaradda howlaha gudiga guryadeynta iyo dibheshiisiinta maxamed cabdi salaad wasaaradda maaliyadda iyo weliba horumarinta dhaqaalaha mustaf xaaji maxamed axmed wasaaradda tamarta iyo biyaha cali fiya cali wasaaradda beeraha iyo waraabka cabdiqaadir xirsi aadan wasaaradda dekada iyo gaadiidka badda ayuu u magacaabay ibraahim cabdi xasan wasaaradda xanaanada iyo xoolaha bishaar aadan geedi wasaaradda gaadiidka iyo warshadaha ayuu dhammaantaas waxaa u wada magacaabay wasiir ku-xigeen halka wasiiru dooliyaalu shan u magacaabay madaxweynaha jubbaland cabdirashiid waa jire qalinle wasiirka dowlaha madaxtooyada madaxamed maxamed maxamuud maxamed wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka dib heshiisiinta xirsi jaamac xirsi waagaani wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha axmed taajir cali waa xaaji cabdulaahi wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada idaha iyo tacliinta sare halka uu maxamed cabdi kaliil u magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga
aad u mahadsan tahay anas maxamed soomane dhinaca kaleetana qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa weli ka maqan muqdisho xilli lagu wado inuu maanta furmo shirka madasha wadatashiga qaran madaxwe- waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cab- waa maxamed xuseen rooble ayaa hore u iclaamiyey shirka u dhexeeya madasha ee, wadatashiga qarankaasi oo lagaga arisanayo arrimaha doorashooyinka dalka iyadoona geesta kale xukuumadda soomaaliya ay sheegtay inuusan waxba iska bedelin qorshaha shirka uu iclaamiyey ra-iisul wasaare rooble maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaatanka bisha shanaad ee may laba kun koo iyo labaatan ayuu hore ra-iisul wasaare rooble waxa uu iclaamiyey in magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka furmayo shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah kaasi oo lagu gorfeynayo xaaladda xilligan dalka uu marayo si gaara arrimaha doorashooyinka dalka maanta ayaana waxay u muuqataa shirkan inuu dib u dhac ku yimaado maadaama madaxda dowlad goboleedyada dalka qaarkood aysan muqdisho soo gaarin qaar ayaa ku maqan dalka dibaddiisa halka kuwo kaleetana ay ku maqan yihiin deegaanada maamuladooda lagaga arrimiyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland ayaa weli muqdisho soo gaarin madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ku sugan magaalada nairobi halka eh, madaxweynaha dowlad goboleedka jubbalandna uu ku sugan yahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose warar soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ay suuragal tahay maanta gelinka hore inuu soo gaaro magaalada muqdisho iyadoona dhinaca kale oo uu xalay soo gaaray muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor waxaa la sheegay in uu muqdisho soo gaari karin madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle islamarkaana maalinta biriit ah uu soo gaarayo taasi oo muujinayso in ay suuragal tahay shirkan inuu dib u dhaco xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadashay arrinta ku aadan shirka oo uu ra-iisul wasaaruhu iclaamiyey afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim aadan maclim oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa waxa uu sheegay in uusan waxba iska bedelin qorshaha islamarkaasina madaxdu ay soo gaarayaan gelinka hore ee maanta isla markaasina wixii xilliga ka dambeeyo ay kulamo gaargaar ah ay yeelan doonaan ilaa iyo caawa kuwaasi oo gogol xaar u noqonaya shirka islamarkaana waxa uu sidoo kale sheegay in shirkan uu noqon doono kulamada hadda yeelanayaan mid lagu go-aaminayo waqtiga uu sida rasmiga shirka u dhacayo insha allah haddii ee baydimo maanta wuu furmayaa ee shirka loo ballansanayo labaatanka mey lagu ballamay xalay maqribadii waxaa yimid ee madaxweynaha galmudug ee axmed qoorqoor oo muqdisho lagu soo dhaweeyey sidoo kale galinka hore ee saakana waxaa la filayaa in ay ee, magaalada yimaadaan ee, madaxweyneyaasha kale ee dowlad goboleedka jubbaland ee koonfur galbeed soomaaliya ee, iyo sidoo kale ee, madaxweyne ee, ee, saciid cabdullaahi dari maadaama ee, arrimahaasi iyo waxaasay jiraan iyo ee, waxaa laga yaabaa in maalin uu dib u dhaco ee, madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle ee, laakiin inta kale way imanaysaa insha allah haddii ay dowlmo ee, shirkuna ee, si hordhac ayuu sii bilaaban doonaa oo halkaasuu ra-iisul wasaaruhu ee, maaragtay ku gudoomin doonaa shirka ah, dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalka soomaaliya maadaama ra-isul wasaaruhu oo horey waxay ahayd qorshuhu maanta gelinka hore inay yimaadaan oo saaka ay yimaadaan ee, gelinka hore ee, shirkuna uu maaragtay ee, ee, bilowdo gelinka dambe qorshuhuna kulley waa sidii ilaa gelinka dambe ilaa iyo maaragtay ee, fidadkii waxaa jiri doona cashada isugu iman doonaan ee, madaxda oo ma
afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim aadan macalim oo- oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee b b c-da ayuu saaxiibayaalkaasi ahaa sidaad maqlayseenna wuxuu ka warmayay shirka xukuumaddu ay iclaamisay isagoona sheegay inaanay waxba iska bedelin qorshaha shirkaasi islamarkaana uu qabsoomi doono madaxda dowlad goboleedyaduna ay soo gaari doonaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka haddii aynu eegno kooxda macabusley ayaa ku goodisay inay awood kusoo furan doonaan haddii uusan maamulka hirshabelle usii deynin maxaabiis kaga xidha magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle dhinaca kaletana dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa saakay ka soconayo deegaano ku teedsan magaalada jowhar ee xarunta lagaga arimiyey hirshabelle faysal cabdi faarax ayaa soo koobaya
ciidamada maamulka hirshabelle ciidamada maamulka hirshabelle ayaa saaka howlgallo ballaaran ka wada iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan deegaano dhowr ah oo shalay ay ka dhaceen dagaallo khasaaro badan dheliyo u dhexeeya ciidamo macawisley ah iyo sidoo kale ciidanka maamulka hirshabelle wararka aanu helayno ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in dhankooda kooxda macawisleyda ah ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan deegaanada duleedka ka ah magaalada jowhar waxaana dadka deegaanku ay ku soo warramayaan in baqdin xooggan ay ka qabaan in mar kale dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda ee maamulka hirshabelle iyo sidoo kale ciidamada macawisleyda ee maleeshiyeedka in halkaasi dagaal u dhexeeya uu ka qarxo dagaalka ciidamada maamulka hirshabelle iyo kooxda macawisleyda ah ayaa waxaa la sheegay in uu salka ku hayo maaliyadda ka soo xaroota magaalada jowhar iyo deegaanada kale ee ku teedsan iyadoo sidoo kale la tilmaamay in la isku hayo cidda qaadaysa maaliyadda iyo sidoo kale isbaarooyin dhowr ahaa oo la sheegay in halkaasi laga qaaday maamulka hirshabelle ayaa waxa uu soo saaray amarro ah in lacagta hal qasinad ay ku soo dhacdo taasi oo ah tan maamulka hirshabelle balse waxaa la sheegay inay ka biyo diideen ciidamada macawisleyda ah islamarkaana ay arrinkaasi ka soo horjeesteen iyagoo tilmaamay in loo baahan yahay in labada dhinac loo kala qaybiyo mid ka mida kooxda macawisleyda ah oo la hadlay raadiyahani simba ayaa waxa uu sheegay in ay dagaal ku qaadi doonaan ciidamada maamulka hirshabelle mar kale haddii aysan u soo dayn ay haddii aysan u soo dayn maxaabiis ay ka haystaan waxaana uu intaasi ku daray islamarkaana uu ku goodiyey in ay kordhin doonaan weerarada ay ku qaadayaan ciidamada maamulka hirshabelle haddii aysan markaasi uu tilmaamay sida ay doonayaan aysan wax ugu samayn
annaga qorshahayna siyaasadayna kuma haysan walaal qorshaha anagu waxaa waaye ninka naga harinana soo deg wax ka haboon waan gara waaye ninka wax saxariyayna waa naga shiidi waaye oo ninka dulligana naga garan lama dayo ilaa sunkii inta wax u dhacaysa waad gala kartaa safkood dhan iyagaas gala ma bahaya nimanka oo cunugga hadda meesha ku xara waa nimanka ka dagaalamay bangaraad la bahay oo ka dagaalamay dagmada danbe oo nimanka soo dagaalamay meesha ku xaran waxaa baynu u aragnay waxaad ula dabaasheen shabaabka jooga gandhowda baan isuma sheegay nimanta walaal soo shalay ilaa deegaanka arbahis ka dagaalamo meeshaan isku halaynin in dabada naga garbaaca mas-uulkii in la xiro waxaan u aragnaba ninka darudaara nogleed wax warfaa- oo warfaafina oo hadda ku qanacna oo nagala bixi ma jiraan annaga waxaan u malayn markii la haray kolley eelgalka waa meesha jooga idinka midageediin ama kaale inay noqon ay tahay dhowna carab ruudeen annagana dalka u dhow baan dowladda sacadi baan ahay horta soomaalida fiiri soomaali walaalkay waxay tiraa labada runta aan ku sheegna beena u kaayna horta ciidanka laga doona anay been iska noqon karaan marta kumaa dhago
haye anaga militariga ama baan hadda kuma jiro nimanka hirshiga la sheegana boqolki ka boqol madaxweynaha hirshiga nimanka agdhowan boqolkii boqolba mana nabarlan kuma jiro intooda bulshada badiyo shaatiga dowladda gashiyo magaca hirshiga bay ku shaqeeyaan haddii marka la leeyahay anaga baa ka shaqaysan kara adiga kama shaqaysan karin anaga gobolka dhaqaale kama kaasiyaan waardiyiinta nina anugu qarnaa anoo dhaqaale sheeganayo waxna sheegmadu lahayn dhaqaalaha aan ku haysan walaal waxaan kuu sheegaa asbaarada oo meesha lagu qaado dowladda waxay ka qaadataa gaariga laba milyan iyo shan boqol annakan milyan shan boqol aan ka qaadan oo kaama warqadda waa ku qoran asbaarada kuma haysano masicihooda ay lagu shaqaynayo ama soonta urta meesha joogta rasuul sheeganaysaa warqadooka ay socdaan ana intaas ka qaadan aan ku noolan aan ku wada shaqaynayo شباب بعد تجربة أنا أنا كبير كان من السنين داري أسعين السنين أكون شغالين مرد قبل كشغالين يكون هاي سنة يا داري سبع كبير أسعود فأنا يقعد داري كفاعلين haye أنا شباب كنت داري أنا كفاعلين مرد وحنا أربنا كان تولم من هو جد كان على السياسة سير بعين من هو ما أنا كأزبارة أرجع لمهن واحد أزبارة أسكت عن مجران
kooxda macawisleyda oo ah maleeshiyaad hubaysan oo ka dhisan deegaanada maamulka hirshabeelle ayaa waxa ay soo ifbixeen dagaallo markii ay la galeen xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab waxaana haatan ay fooda isdareena dagaallo qaraar ciidamada maamulka hirshabeelle iyadoo aan la ogeyn dagaaladani wakhtiga ay dhammaanayaan waxaana ciidamada maamulka hirshabeelle saaka la tilmaamay in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan deegaano dhowr ah oo lagu dagaalamay waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalada deegaanada ay ka dhaceen saaka laga dareemayo xiisad aad u sarreysa islamarkaana laga baqdin qabo in labada dhinac ay halkaasi ku dagaalamaan waxaana ciidamada maamulka hirshabeelle ay sheegeen in ciidamadii macawisleyda ahi ay ka saareen deegaanadii shalay lagu dagaalamay ee duleedka ka ahaa magaalada jowhar iyadoo dhankooda ciidamada macawisleydu ay iyaguna sheegeen in deegaanadii ay ka baxeen ay dib ugu soo laabteen waxaana haatan jirta cabsi xoogan oo laga qabo in mar kale dagaal u dhexeeya labada dhinac uu halkaas ka qarxo
mahadsan tana haddii aynu eegno ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa dib waxay kaga gurteen deegaano oo ay shalay kala wareegeen dagaalyahanada al-shabaab wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa waxay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay dib isaga soo gurteen deegaano dhaca duleedka degmada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe wararku ayaa tilmaamaya in ciidamada xoogga dalka soomaaliya halkaasi ay shalay kala wareegeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab eh, kadib markii dagaal aada u qaraaray dhinacyadu halkaasi uu ku dhex maray iyadoona lagu waramayo in ciidamada xoogga dalka soomaaliya marka ay la wareegeen tuulooyinka oo ay hore ugugu sugnaayeen al-shabaab kadib xalay ay dib isaga soo gurteen islamarkaana ay dib ugula wareegeen halkaasi dagaalyahanada al-shabaab dadka deegaanka ayaa waxa ay soo wariyeen in shalay halkaasi uu ka dhacay dagaal aada u qaraar iyadoona ciidamada dowladda federaalka soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey ay dib kaga soo guranayeen deegaanada ay kala wareegaan al-shabaab iyadoona sidoo kale lagu waramayo hadda goobihii shalay lagu diriray inay gacanta ku hayaan dagaalyahanada al-shabaab deegaano waraciise iyo deegaano kale ay ka mid yihiin ayaa lasoo sheegayaa in ay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa al-shabaab dagaalka intiisa ugu qaraar uu halkaa ku dhex maray degmada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe waxay ka mid tahay goobaha oo ay muddo ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliya sidaasoo ay tahana deegaano duleedkeeda dhaca waxaa ku sugan dagaalyahanada al-shabaab oo ay muddo halkaasi ku dirirayeen iyadoona mararka qaar ay suuro gashay in al-shabaab gudaha usoo galaan degmada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo la sheegay in ay marar dhowr ah yimaadeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya ilaa iyo xilligan faahfaahin ma aysan ka bixin maamulka degmada raagaceelle oo aynu la xiriirin ayaa noo suura gelin inaanu sidoo kale qadka ku helno geesta kaleetana shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa qaati waxay ka taagan yihiin kooxa burcad ah oo xilliyada habeenkii dhac ka geysta degmooyinka gobolka banaadir degmooyinka gobolka banaadir waxaa kusoo badanaya kooxaha burcad ah oo xilliyada habeenkii dhaca ka geysanayo iyadoona ay ka qaadanayaan dadka shacabka ah agabyada yaryar oo ay gacanta ku wataan sida taleefanadooda iyo weliba waxyaabaha kale oo ay wataan islamarkaana mararka qaar ay ku amrayaan in ay sheegaan lambarada siroodkooda si markaasi ay halkaasi ugu shubaan haddii ay jirto lacago ku jiro taleefanadooda gacanta iyadoo ay sii xoogeysatay arrintan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay dhacdooyinkan si aada ugu xooganayeen degmooyinka yaaqshi deekaaraan oo kamid ah degmooyinka ku yaala gobolka banaadir maalin cad ayaa ee, suuqa degmada kaaraan waxaa taleefanadooda laga qaatay laba haween ah iyadoona sidoo kale eh, habeeno ka hor dil loo geystay ee, laba nin loo dilay sabab la xiriirta inay taleefanadooda isu dheji- isku dhejiyeen kadib markii kooxaha burcadka ah ay weydiisteen waxaana tani ay sii xoojisay cabsida ay qabaan shacabka ku dhaqan degmada kaaraan mid ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada kaaraan oo la soo xiriiray warqabadka simba ayaa ka warbixiyey culeysyada ay dareemayaan waxaan ka cawanaynaa kolley waa dareemi kartaa waa burcad dugaa oo dadka dhacaya dadka furanaya waxaan ka cabanaynaa jamhuuriya xaafadda jamhuuriya degmada kaaraan ma garanaysaa wallaahi waa isugu jiraan habeen iyo maalin isugu jiraan ciidankaana ciidan oo oo hubaysan waayo lagamana hortegi karo kolley gudoomiyihii degmadana hoola ku jiraayo mana nasto waa waa- laakiin cillado hadda ugu faraha badan oon haysto waxaa waaye waa habeenkii waa habeenkii waxay ka tirsan tahay degmada kaaraan xaafadda ninkan wallaahi degmada waa degmada oo dhan waaye kolley degmadeen keligana ma ahana lix iyo tobanka degmo ee magaalada muqdisho oo dhan ayaa ka jirta tuugada haweenada ugu dhab- u- ugu dambeysay ayay aada u soo kaceen waxaana saameynaya wadankii oo galay kala guur aada u baaxan hadda culaysyada ugu waaweyn ah, kan xaafad ahaan aada dareemin waxaa waayo oo hadda sida xaqiiqa ah in ma jirto weli dhacdana ma soo gaaraan guryaha la soo gelayo laakiin waxa ugu badan oo dhacaya la geysanaya waa taleefanada iyo wixii lamid ah, ma garat waxaa u sababa kolley waa dareemi kartaa in magaalada muqdisho
sidoo kale qofkani la soo xiriiray ee, raadiyaha simba ee muqdisho ayaa waxa uu sheegay in uu maamulka degmada kaaraan iyo weliba guud ahaan midka gobolka banaadir ay ka dalbanayaan in markaa wax laga bedelo arrintan maadaama uu sheegay in xilliyada habeenkii ayna ku dhiiro kelin inay ee, dibadda usoo baxaan iyagoo taleefanadooda gacanta wata
ma jiraan ma jiraan hadda habeenada ugu dambeysay ciidamo roonto sameynaya ma jiraan waxaa dalbanaynaa in maamulka degmada taliyaha ciidamada booliiska degmada in ay si gacan bir ah ugu qabtaan tuugadan soo kala badatay sameeyaan howlgal isdaba joog ah khaasatan sida hadii
markaana haddaan eegno axmed madoobe ayaa ka hadlay arrinta gobolka gedo ka hor shirka maanta ka furmaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxa uu si adag kaga hadlay mowqifkiisa ku aadan mu- muranka arrimaha gobolka gedo ee muddooyinkii ugu dambeeyey khilaaf uu ka taagnaa axmed madoobe ayaa waxa uu marka hore ka hadlayaa arrinta ku aadan in amniga doorashooyinka dalka lagu wareejeeri wasaare roble isagoona sheegay in madaxweynuhu uu ku dhawaaqay in howlaha doorashooyinka uu ku wareejeeri wasaare roble balse ay muhiim ay tahay in lagu wareejiyo amniga doorashooyinka taasina ay tahay mid ay aada usoo dhaweynayaan isagoo hadalkiisa sii wata ayuu wuxuu intaasi ku daray inuu yidhi wasaare roble kala shaqeynayo howlaha doorashooyinka dalka ee socdo waxaana uu sii raaciyey in xilligani maamulka jubbaland mowqifka gobolka gado uu yahay mid iska caadi ah islamarkaana ay muhiim ay tahay in lagu wareejiyo maamulka jubbaland deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi haddii sidii loogu talagalay wax u qabsoonaan oo ay noqoto in madaxweynuhu xilligiisu dhammaayo mudaxireedkiisu uu wareejiyo ilaa caretaker government waxaa maanta ah xukuumadda xoggaasiinta waa prime minister iyo executive prime ministerka la siiyo roolkii shaqadiisa oo ku wada lahaa oo ahayd boroseeska doorashooyinka iyo see doorashada ku soconaysa inuu wareejiyo mar hadduu musharaxna yahay waqtigiisiina oo dhammaayo arrintan arrin fulideed ay tahay lamarka labaadoo ahaa in security-ga waddanka maadaama amnigii loo isticmaalayo oon garanayno iskeedinii shalay waxa dhacaya maanta waxa dhacaya waxa iman karaya in ay noqoto systemka securityga amniga qaranka in loo daayo barnaamij katib calamo cusub isagu uu yahay qofkii wadaya ee dowladdan kumadda keerteekarka marka mudda gaarsiinta ah isagu inuu mas-uuliyaddeeda hadday taa markaa sidaa u hirgasho barnaamijkarkana uu qaato roolkiisa loona daayo shaqadii la isku ogaa inuu qabto oo ahayd inuu doorashadii isagu hogaamiyo in amnigii waddanka uu gacanta ku hayo sidaa inay doorashada ku dhacdo waxay ila tahay arrintaasi waxaan rajo ka qabnaa si boqolkiiba boqol inay ku fiican ku dhammaanayso waddankuna doorasho iyo aadaya waqtiga ugu sahlan lagana heshiin karayo baysku hadduu ahaa toddoba iyo tobankii sebtembar technically in laga heshiin karayo markaa nooca doorashada sida ugu dhacay
si kastaba ha noqotee arrimaha doorashooyinka dalka ayaa waxyaabaha hareeyey waxaa ka mid ah khilaafka arrinta gobolka gado oo ay si aada ugu kala aragti duwan yihiin madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba hogaamiyaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe guud ahaana warkii subax oo aad kala socoteen raadiyaha siinbe ee muqdisho saaka waa naga intaa
jabuuti iyo kenya